iyadoo waaxda gaashaandhigga dalka KDF ay shaacisay in inta u dhaxaysa labatan iyo sideeda bisha sideedaad ilaa iyo sideeda bisha sagaalaad ee sanadkan ay howlgelin doonto saraakiil cusub ayaa xildhibaanka deegaan baarlamaaneedka bariga mandheera xuseen weytaan ku booriyey dhallinyarada ismaamulka mandheera in ay qortaan ka mid noqoshada ciidamada militariga dalka xildhibaanka ayaa ugu baaqay dhallinyarada waxbaratay ee shaqola'aanta ah in ay ka faa'iidaystaan fursaddan isagoo dhanka kale ku baaqay in dowladda lagu soo wargeliyo wixii musuq maasuq ah waxaan dadkayda reer mandheera ist iyo dhammaan reer mandheera aan u sheegayaa militariga kenya wuxuu qorayaa dhalinyartii militariga galneed kaadheedkii iyo maaragtay dadki ayaa la qorayaa marka waxaan rabaa waxaana online ayaa berihan la ablay garaynayaa marka dhalinyarta oo qualified eh oo maaragtay gradekaas lasoo qoray haysata inay ka faa'iidaystaan oo maaragtay ay online applicationkaas ay sameeyaan insha allahu dhammaan oo arrinta ay ka hoos bixin dhalinyar badan aan shaqalaana waa nogsanahay insha allahu waxaan ilaahay ka baryaynaa inaan maaragtay aan dad badan oo qiyaas aan helno marka meelihii hore oo laga qori jiro umbaana hadda laga qorayaa meelo subcountiyaal oo la gaasheed gareey laakiin haddaan ka hor dawladda ay dhaqangelinin ayaa jira sida qalaadiyow ama asxaabito ama dandu madheera county marka la dhahaa wadankana waa labaatan iyo sideed laakiin weli haddaan waa laga shaqaynahayaa bajetka waa kusoo darnay sidii lagu dhaqangelin lahay laakiin hadda qalaliyow camal mandheera isa weli hoos imaanay oo laga qori doona insha allahu marka dhalinyarta applications inay qortaan oo ay ka hoos bixin oo ay ka faa'iidaystaan ayaan ugu baaqayaa insha allah wixii oo musuq maasuq iyo laalaab iyo tuuganimana waa noola soo sheegaya insha allahu dawladda hadda waxaa weye dhagaheeda waa taagan yihiin wixii laalaab ood aragtaanna waad soo sheegaysaan insha allahu marka dhalinyarta waxaan leenahay ka faa'iidaysta wax kasta waxaa waxaa ka horeeya horta online applicationki oo la galo la qorto qualificationkina waa lasoo qoray oo dadka oo maaragtay shaqo kastan wixii laga rabo waa lasoo qoray marka haddii qualified aad tahay arrintaa ha la qorto sida ugu degdeg badan insha allah cabdiqafaar cumar ibraahim cabdiqafaar habi warbaahinta star ismaamulka mandheera